Magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay ammaanka. Waxaa shirka ka qayb galay maamulada degmooyinka, saraakiil iyo maamulka gobolka Karkar. Guddoomiyaha gobolka Karkar, Cabdi Saciid Cismaan ayaa ka waramaya nuxurka shirka looga hadlayay.
shirka amniga ee gobolka Karkar runtii iyada oo qodobo badan laga hadlay si aynu la soconno xilligan waxa weeye xilligii magaalada loo soo xagaabaxay oo dadka reer boosaasoodka ah ay dhammaan isugu yimaadaan magaalada qardho halkaasna ay ka yimaadaan jaam fara badan iyo dhallinyarada oo runtii aada ugu soo badata halakan ama ha noqdee kuwa fal amni darro ah ku haya magaalada iyo kuwii hore oo isbiirsaday intaba Eh, runtii waxaa laga hadlay amniga guud oo gobolka iyo qaybihiisa kale iyo degmooyinka dhammaan Eh, waxaa kaloo laga hadlay eh, runtii ama warbixino laga dhageystay degmooyinka eh, intii joogtay Eh, waxaa kaloo laga hadlay arrimaha deegaanka si aynu la soconno deegaanka aynu joogno waa deegaan ballaaran waxaa ka jira eh, runtii in dadku isu soo guureen oo dhammaan haddii roobabka ugu dambeeyey ay dhinaca sool ka da'een- ka da- ka- ka da'een halkaasna la isugu yimi marka waxaa la rabaa dadka in la dhex maro maadaama ay waxyaalo yaryar iska jiraan eh, la- lana nabadayo haddii ala yidhaahdo oo lagu baxo ayaa la isla qaatay Eh, runtii arrimaha dhulka ee magaalada qardho waa laga hadlay oo guddoomiyaha degmadu soo jeediyey iyadana waxaa la rabaa in howlgal ballaaran laga sameeyo haddii ala yidhaahdo dhulka oo ciddii meelaha munaasabka aan ahayn ama danta guuda eh, iyagana tallaabo laga qaadi doono haddii ala yidhaahdo Eh, runtii waxaa soo batay beryahan qoryaha dadka magaalada la soo galayo oo runtii dad aan sharci u haysan qoryaha ama askaro aan nidaam ku- ku soo gelayn ma- eh, magaalada iyagoo qoryo wata nidaam ku soo gelayn waxaa la rabaa ciidamada saldhigyada ay joogaan ama ka tirsan yihiin inay qoryahooda dhigtaan Eh, qoryahaas nin walba meeshuu ka tirsan yahay uu dhigto waxaa la rabaa marka in magaalada amnigeeda laga wada qayb qaato laamaha amniga lala shaqeeyo meela looga soo jeesto magaaladu waa buumin weeye Eh, waxaa la rabaa xagga taraafikada iyada ruuxadeeda inay shaqeyso oo magaalada taraafikada ay shaqeyso si looga baxo eh, jaamka faraha badan ee magaalada maadaama loo soo xagaabaxay magaaladan ay jaam tahay insha allah waxaan rabnaa in la qaado eh, tallaabooyin degdeg ah waxaa jira iyaguna eh, dadka etoobiyaanka oo magaalada degan waxay magaalada ku soo kordhiyeen dhaqan xumo waxaa rabnaa dadkaas in loo yeero guddiyadooda etoobiyaanka ah laga wacyigeliyo waxyaalaha ay ku jiraan ciddii marka aan u hogaansamina tallaabo laga qaadi doono haddii la yidhaahdo arrimahaas ayaa la isla soo qaaday Eh, dhammaanteen marka waxaa la rabaa amniga guud in laga wada shaqeeyo amniga guud ee magaalada iyo degmooyinka oo dhammaan gobolka hoostago in laga wada shaqeeyo meel kastoo la joogo aad iyo aad waa mahadsan tihiin Shirkan ayaa ku soo aadaya xilli magaalooyinka gobolka Karkar ay soo gaarayeen muddooyinkii dambe. Dadka soo xagay baxay gobollada Puntland iyo dad ajaanib ah oo ka kala yimid dalalka dariska la ah Soomaaliya.